Kaamka Baalguri waxa uu ka mid yahay kaamamka barakaca ee ku yaala xaafadda horseed ee magaalada Jowhar. Carruurta ku nool kaamka ayaa ah kuwa aanan haysanin goobo ay wax ku bartaan. Qaar ka mid ah waalidiinta ku nool kaamka Baalguri oo la hadlay Radio Isnaa ayaa sheegay inay carruurtoodu u baahan yihiin goobo waxbarasho sida dugsiga Qur-aanka Kariimka iyo iskuulo si ay u helaan tarbiyo wanaagsan.
Maasha Allah magacayga waxaa la yidhaahaa Maxamuud Maxmiye Cabdulaahi Shiikh ee waa ku dhawahay maadaama aan joogno buushka oo baalguri oo baahi badan ka jirto xagga waxbarashada ee xagga caruurta ee maadaama dad oo soo barakacni oo nahay biyaan ka soo barakacni dagaalaan ka soo barakacni ee ilmaha waxbarasho nooma haystaan horta waxbarashadii nin soo barakacay muxuu dhiibaa uu cunka wax baraawaa su-aasha wax isku oos qarashaad oos u bixiyo ee maaha iskool haddii tagtid lacagaa loo baahan yahay dugsi haddaad geys lacagaa loo baahan yahay dad barakacan inay masaakiin yihiin cid moog ma laha in maadaama dadkan oo masaakiimanka oo maaha degan dadka waxbarashada oo macnaha u hoggaansan in ay macnaha u yimaadaan ay arkaan baahidooda si ay wax ku baran karaan iyo si ay rabaan ay markaas ay fiiraan kadib iskool maaha loogu dhiso macallimiin loo keeno dadka waaweyn dadka yar saasay wax ku bari karaan maana maadaama hadda cunugii haddaad dirtid lacagaa u baahan tahay lacagtiina adiga wixii aad keentid siddeetan kun ama lixdan kun aa ku soo shaqaynaya meeshii siddeed cunug sagaal cunugaa jooga maxaa wax bari kartaa waa maalin walba cunug dugsiyaa la diraa bisha haddii dhammaad waxaa lagu leeyahay bishaa la rabaa bishaa jarar ku dhibay hal ama lama aa wax bari kartaa inta kale waxbarasho ma haystaan waxbarasho la-aan waana haystaa nool yimaad oo goob waxbarasho noo la dhiso meeloo ilma waxna oo bartaan kaanka inta joogta ma dhowo in badanaa ka kooban caruurtay qaliicana waxaan haystaa sideed cunug waxbarasho had meel kastaan hadda aan geeyey meel baa leega soo raacdaynaa macalinka dugsi oo wax sii mahaay iskoolka waxbarasho baa leega soo raacdaynaa maxay dhaan dugsi aan geyna waxaa leele bil waxa keen bisha keen bishan ma awoodi inaan dhiibo waxaan oo baaqa inay iga soo caawiyaan waxbarashada lix cunug walaa waxbarasho dugsigaaba waxan ku dhiiba aanba la ahay gurigoodaaba cagaar iyo adduunyadaaba guroohayaabo waxbarasho la-aanaaba ihaysabo waxan ku dhiiban mab u hayo waaba dhibaataysanahaybo walaa wax kasta dan kastaa u baahana baahi baana haysaa dugsi la-aan iskool cunoow wax kastaa u baahanahay inay inaga soo gaaraan si kastaba ha ahaatee dadka ku nool kaamamka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada jowhar ayaa inta badan ah kuwa aanan helin waxyaabaha asaasiga u ah bulshada